dagaalkaas dagaal nasiib darro ah buu ahaa xaqiiqda markii la yiraahdo dagaal masano ay wadaan dad khaasi ayuu ahaa wax qarsoonna ma ahayn culamaa diinka ahlusunna waaljamaaca da-bigoodana ma ahan dagaalna ma bilaabaan mana huriyaan dadka nabadgelyadooda ayay ka shaqeeyaan waxay u baahan tahay markaas in la ogaado marka dagaalka la bilaabayay ziyaaro mashaa'ikhdan iday waaweyneyd ayaanu isugu nimid waa iclaaminay waxaanu ku iclaaminay in loo midoobo dowlad iyo shacab iyo kulli in loo midoobo ururkan argagixisada ah ee dalkii ku faafay oo caruur yar yar ah oo xalay dhalatay inta qarax ku rido oo goo markay googo-aan ku kabaaranayo allahu akbar leh wax diin ah iyo wax islaam ah iyo wax xataa akhlaaq bani aadam ana aan ahayn in loo midoobo oo laga difaaco dadka noocaas ayaanu uga hadallay dan kale aanu lahayna ma jirin isla ziyaaradii lafteedii annagoo joognana weerar baa nala kusoo qaaday weerarkaas waxaa ku dhintay dad baa ku dhintay in yar ziyaaradii markii aan aragnay wixii ayaan dhinac yar waxaan niri dadkii bal dhinaca looga baxo oo yaysan noqonin meeshaan wanaagga iyo khayrka u nimid meel shar laga oogay yaysan noqonin hadday doonahayeen nimanku u dan lahaayeen in ay ziyaarooyinka iyo daacada iyo khayrka ummaddu samaynayso inay ka hor yimaadaan oo sidii lagu arki jiray kuwii qubuuraha culammada qodi jiray oo meel walba baabi-in jiray noocii inay yihiin iyo inay wax ay dhibsanahayaani jiraan bal ha la kala arko ayaanu niri waxaa soo baxday yaa marka weerarkan kusoo qaaday waxaa soo qaaday dowladda galmudug oo uu madax u yahay ninka la yiraahdo qoorqoor waxaana kaalmo u ahaa ciidanka soomaaliya oo dhan madaxda ninkii ka ahaa ayaa hogaaminayay adduunkana weligeed kama dhicin laakiin sheekh maxamuud waxaa la yidhi marka halka aad u tagteen siyaarada waxaad bilowdeen ololo ah in aad dib isku abaabushaan oo ciidankii aada isku yeertaan oo hub aruursi aada gashaan marka ma la dhihi karaa adinka ayaa waddo u ahaa amaba keenay in dagaal ladinku soo qaado horta marka hore waxaan dadkuba aysan oqoonsanayn meesha aan joognay waxay ahayd laba iyo toban sano ayaan annagu dowlad ka ahayn laba iyo tobankaa sanana haba yaraate ee wax argagixiso la yiraa soomana gelin umana soo dhowaan waana dadkuna waa ka nabadgalay diintu waa ka nabadgashay ummaddan xoolaheedu waa ka nabadgaleen wax kasta oo dhib ah oo ay lahaayeen meelaha kale ayay ku hayeen marka haddee laba iyo toban sano dadkii joogay ciidankoodii meeyi xaggee u jiraa wax laga been sheegayo waxaad ku garanaysaa ciidan aruuris baad gasheen maxaa la aruurinayaa oo ciidan ah meeshaa ciidankii annagu aan lahayn maahane wax ciidan ah oo kaleeto ma joogin sootii ciidanka la qarameeyey oo lagu daray ciidamada dowladda oo adduunka laftiinuna aad ka tagteen deegaanka oo aad ka baxdeen xilligaasna lagu heshiiyey waxyaabihii dabcan laga wada hadlay oo ay kamid ahayn in ciidamada la qarameeyo
ciidamada qaramayn waxaa la yiraahdaa macnaheedu ma ahan haddii ciidanka la yiraahdo wuxuu noqonahayaa ciidan dowladdu leedahay markii la yiraahdo mushaar baa la siinayaa weeye amaa diinkiibuu ka baxay ma ahan ma ahan wuxuu ilaalin jiraybuu ka baxay ma ahan dowladda inuu saacido oo wax la qabto wax dhib a ma ahan ma annaguna dhawaaqan ku dhawaaqnayba ha la isu kaashado ayaan niri ha la isu kaashado marka waxaabaan garan la-nahay oo noqon la-nahay dowladda dhisan oo soomaaliya madaxweynaha laga soo bilaabo brahministerkii hore oo aan lagu xijiyo haddeer qoorqoor lagu xijiyo markaan annagu meesha haynay hal axad oo ka joogay ma jiro marka inay haddeer yidhaahdaan maxay u joogaan maxay u muuqdaan waa taasi waxaa weeye waa waa waa khada boqolkiiba boqol faadix ah dadku iimaan bay leeyihiin diin bay leeyihiin ummad weeye islaam ah wixii khalad ku ah bay ayay la wada difaacayaa ma waxaa ciidanka loo qarameeyey inay ilaaliyaan shabaab inay ilaaliyaan oo dalka soo geliyaan waa la wada ogyahay shabaabka awal kuma jirin laakiin maanta shabaabkii dhexday ku jiraan waxay joogaan magaalooyinka waxay joogaan meel kasta waynu u imaan doonaa laakiin hadda meesha waxaa ka jira maamul oo ah maamulka galmudug ma aqoonsan tihiin adinka haddii aad ahlusano tihiin maamulkaasi galmudug haddaanan aqoonsanayn miyaaba waxaan oo dhibihiba imaan lahaayeen waa aqoonsannahay waana caddaynay maamulkaan aqoonsannahay laakiin maaha maamulku hadduu noqdo mid ilaalinahaya waxa la yidhaahdo argagixiso maamulnimadii buu ka baxaya meel walbaa la ogyahay aawe dhulkii maalintaa nabadda ahaa intaadan ka waxaynin dhulkii maalintaa nabadda ahaa meeye wax alla wixii idin waxaa qabsaday argagaxisa qabsatay inta qabsadayna weliba loo yeero la yidhi war ciidan nagu soo kaaliy mayaa yidhaahdeen isdifaaca marka waxa dhimani maxay yihiin haddii marka aad aqoonsan tihiin degmada guriceel ama magaalada guriceel weerarka ahlu sunna ay ku qaaday waxaa jooga maamulkii galmudug haddii aad aqoonsan tihiin maxaad u weerarteen maamul ka taliya deegaan dabcan maamul aad aqoonsan tihiin deegaan deegaan ka taliya khaladkii la faafinayay ha raaci khaladka la faafiyey wuxuu yahay guriceel waa guriganagii aqalkanagii weeye dhuusamareebi waa guriganagii anigan kula hadlahayaa ku dhashay sheekh maxamed shaakir baa ku dhashay xaggee ka timaadaa wax dawlad la yidhaahdo oo le dadku dalka ma imaan karaan dawlad ma tahay horta marka horeba waa hubaysnayn weligana laba iyo to waa kuu sheegay horaan kuugu sheegay laba iyo toban sanaan joognay oo hubaysnayn oo aysan soo geli karin argagixisoo dhani intaasaan joognay ma masaakaa la bilaabay waa wax caqliga ka sarreeya bani aadamku inuu wax fahmaa loo baahan yahay waa inuu fahmaa bani aadamku annagu guriganagii baan tagnay xaqiiqda markii la yidhaahdana kulligiin idaacadaha waa ad dhegaysanayseen waa wada arkayseen shacabkii oo dhintayba waa wareey noo imaadoy soo ordoy noo imaadoyna lahaa waa u tagnay isla saacaddii aan u tagnay dhinacyada dambe oo dhan guriceel dushiisa matabaan meel kasta waxaa haystay shabaab ciidan baan ku bixinay waa ka baxeenoo waa carareen dib bay u carareen inlaakiin sheekh maxamed mas-uuliyaddaas iyay saaran tahay ah in deegaanka ay kala dagaalamaan haddii al-shabaab tahay haddii dhibaato kale ay tahay soo uma xil saarna maamulka galmudug oo dowladda federaalka hoos taga oo ka jira deegaanka maya uma xil saara yaa u xil saara annagaa u xil saara yaa idin xil saara awal markii hore annaga yaa noo xil saaray markaan ka qaadaynin laba iyo toban sano ka hor xagee bay joogeen iyagu meeye hadeerse annagu markaan ka saarnay soo laabadkii ciidankanagii soo laabtay isla saacaddiiba weerar baa laga horgeeyey waxay ahayd difaac la difaacayo waxa la yidhaahdo argagixiso ma taasaa dowladnimo ah maaha hab dowladeed maaha nidaam dowladeedna ma aha wax dhacana ma aha wixii hadda guriceel ka dhacay dad badan ayaa ku dhintay kuwo kale waa ay barakaceen kuwo kale waa ay ku dhaawacmeen dhibaataa dhacday mas-uuliyaddeeda ayaa iskale waxaa iska leh dowladda dhexe iyo galmudug oo wada socda ayaa weerar ku soo qaaday hal qofna kuma dhiman markaa nimid intaan joognay hal ruux kuma dhiman hal ruux kuma dhaawacmin dad isu yimid oo walaal magaalada gudaheeda dhufays haddaan ka qodno khasab bay nagu noqonaysaa waa ka qodaynaa sababtu waxaa weeye markii shaydaan soo weeraraba waa ka qodan lahayne haddii kuwaan dowladda moodayna ayagii soo weerarahayaan xaggee ka imaanaysaa su-aal yar aan aan kuu soo geliyo dalka soomaaliya dagaal uu galo dagaalkii seven seven baa ugu weynaa seven seven taliyaha ciidanka dalka oo dhan weligiis ma hogaamin dagaal haddana waxaa hogaaminahayay odawaa oo taliyaha ciidanka dalka qaybihiis oo dhan kulligood ah ayaa hogaaminahayay oo waday inagu laakiin ma ogin hadda meel uu ku hogaaminaya dabcan ma in- Annagaa laakiin ku- in ma ciidamada qarsoon.
dowladda iyo kuwa galmudug iyo ahlu sunna ay dagaalanayeen ognahay Ma- waxaan rabaa ma- inaan ku weydiiyo ab- fadlan aan kaa qabto ha khaldanmin horta marka hore ha khaldanmin ninka la yidhaahdo odawaa inuu dagaalka hogaaminayay hal qof oon ogeyni ma jiro caalamkoo dhan bay ku- ab- ab- ab- ab- ku faaftay iska daa wax kaleeta eh sharciyada caalamka gaal iyo islaam midna waxaysan qabin dad dhaawac noqdoo gurigoodii uu ku weeraray oo gurigoodii ku dhaawacay oo intaan ka qaadnay markaan aragnay inaan meesha dowladi ka jirin ay yihiin urur argagaxis ay yihiin aan inta ka qaadnay geynay meelo kale gaalkacyo geynay oo isbitaal ku jira yuu inta laftiisu dhaqaaqay ciidan isagoo wata yuu inta ugu tago ba- ba- aan isbitaalkii kala soo baxay waa mamnuuc caalami ah caalami ah inaan caddayno markii hore annaga u qasdi mayno laakiin hadda waa caddaynaynaa khasab bay noqonaysaa waayahay hadda ahlu sunna way ka baxday guriceel xaggee bay ku dambeeyeen
ahlu sunna guriceel waa u dhowdahay meel meel- meel bay joogtaa waxayna ku baxday codsi dadka culamaa ul islaamkii ah ahlu sunna waljamaaca ah iyo dad madax ah iyo kuwa ba- aan bahalkii aan ahaa aan ba- ba- aan- aan nimankii aan ba- aan- aan baarlamaanka iyo wixii ka mid ahaa ah ayaa waxay yidhaahdeen waa arkaynaa waxa kan waana marmarso cidla ah marka si aan marmarsahaasi u dhicin waxaan idinka codsanaynaa baabuurtii ay idinku soo weerareen ayagu baabuurtay idinku soo weerareen oo aad ka qabsateen inaad u celisaan magaaladana dhinac ugaga baxdaan si hada wadahadal uu u bilowdo xataa al-aan wadahadal bilowda ma jiro waxay u diyaar yihiinna ma jiraan dad faasig ah baa meeshii jooga adinka marka ujeedkiina muxuu yahay marka hadda annaga ujeedadana dalkanagii baan joognaa guriganagii baan joognaa waxaan daafici jirno caqiide iyo dad iyo diin iyo ummad iyo ah baanan daafacaynaa ninana ka baryi mayno hadday noocaa noqoto wax waayahay marka maxaad ku gelaysaan eh, wadahadalka ma waxaad ku gelaysaan xisbi ma waxaad ku gelaysaan ahlu sunna magaceed ku gelaysaan waxaan ku gelaynaa ahlu sunna waljamaaca oo meel ah waa maqaam maqaamka labaad oon ku gelaynaa wuxuu yahay maalintan dowladda isu nimid a- iyaguna waxay b- raadinayeen madaxweynaha annaguna prime minister baan lahayn oo ma- annagaa xukunay degmo iyo kulli iyo maamul iyo kulli annaga yayna hoos imaanayeen sheekh maxamed shaakir baa madax ka ahaa wax la og yahay weeye yaa ka qaaday oo yidhi xilkii waa kaa qaaday ma annagaa ogolaanay oo niri xilkii ha laga qaado haddeeru sidii noo yahay madaxweynena uu noo noqon noo- noo yahay marka dowlad baan nahay laba dowladood oo isu timid baan hayne labadii dowladood baan wax ku qaybsanaynaa ma marka ma waxaad rabtaan laba dowladood oo ka jira galmudug laba dowladood oo galmudug ka jidhaaba kuwaaniba ku yimaadeen imaanshaha lagu yimid waxay ahayd laba dowladood madaxweyne waxaa ka ahaa een, galmudug y- b- een, nin ka sog jooga oo la yidhaahdo xaaf baa ka ahaa waxaa prime minister ka ahaa gobolada dhexe oo ahlu sunna waljamaaca ah ayaa ka ahaa prime minister ka ahaa wax la og yahay weeye taariikhdii baaba idinka qarsoonaysa weeye waayahay waxaa jira eh, eedeymo laydin jeedinaya oo ah eh, in maamulka puntland uu idin taageerayo oo dadka qaar ay qabaan arrintaa maxaa ka jira maamulka een, puntland horta hadduuna taageero xaq bay ahaan lahayd maxaa yeele annaguna soomaalaan nahay iyaguna waa soomaali laakiin waxaan kuu sheegahayaa een, bal ba- ba- ba- facebookyada fiiri waxaa ku qoran midaan anigu dhex taagnahay oo lacaga dhinacyada iga yaalaan oo nin ba- bahalkii cigaallihii uu halkaa fadhiyo oo laleeyahay imaaraad baa yaa siisay marka shaqo ay yaqaanaanba dadku xiriirka idinkala dhexeeya marka intuu leegyahay kee weeye Ge- eh, puntland puntland xiriirkaas soomaalinimo nagala dhexeeya ahlu sunna wal jamaacahooduna waa qeyb annaga naga mida kuwa jooga ba- ba- bahalkii een, koonfur galbeed ahlu sunna wal jamaacahoodu waa qeyb naga mid ah kulligood ahlu sunna wal jamaaca weeye soomaaliya boqolkiiba boqol bay ahlu sunna wal jamaaca tahay waanaan u qasdin maahane haddii sida sii socotaa ay sii socotana khasab bay noqonaysaa inaan u qasadno waxa jiraana maba ahanba dagaal hadda noocaasa ma ahan kuwaad dhegaysanaysaan weeye waa gaaloy waa hebley waa warey hala diloy kuwii lahaa weeye
Sidoo marka kale, marka xanta loo macnuhu weydin sharci.
macnuhuba waxaa weeye khilaafka hadda jiraahi maba aha khilaaf kaleeto mana aha meelaha aad ka raadinaysaan khilaafka jiraa maanta wuxuu yahay waa khilaaf diini ah oo caqiidi ah ragga wadana aan naqaan kulligood wada naqaan meeshay ka keeneen aan naqaan kuway ka keeneen laftoodii aan ka wada hadalnay boqol goor waa wax banaanka yaalla soomaaliya waa dowlad islaam ah caalamka meelay ka jirto ma- islaamku meel am- uu eh, waa urur hebel waa urur hebel qolada noocan sheegataa la- la- la baxda dowladaha qaar waxaa la yidhaahdaa waa masiixiyad waa urur masiixi oo heblo ah weligaa ma maqasho ma jirto meelay ka jirto lama arko Eh, kuwaasi waa yahuudiyad waa urur yahuudi laakiin ah.
sheekh maxamuud ahlu sunna meel kastay joogaan deegaan kastay joogaan maamul goboleedyada kalena dhibkaasi kama jiro galmudug in hadda aad tidhaahdaan laba dowladood ayaa eh, laga dhisayaa ama laga samaynayaa maxay deegaanada kale uga duwanta waxay uga duwan tahay ma- deegaanada kale kama duwanee kulligood bay ku wada jiraan laakiin waxay uga duwan tahay waxaa soo baxay adigu aada og tahay hadda ood arki kartaa muqdisho culamaa'ul islaamkii soomaaliya oo la yaqaanay reer sheekh muxiidiin celi ha noqdo sheekh muxiidiin celi ha noqdo sheekh aadan dheere ha noqdo een, ninka la yidhaahdo een, macalin Ma- maxamed biyo maalow macalin nuur bab- een, macalinkiisi ha noqdo een, asharaaftii raggii ahaa oo dhan ha noqdeen sheekh uweysul qaadiri oo la yaqaano ha noqdo kulligood qubuurtoodii waa laga saaray meeshaani waxay ahayd meesha ilaalisay ilaalintaasay kaga duwan tahay maahane ahlu sunna wal jamaaca isku mid weeye meel ay joogaanba isku mid weeye haddii dantu kaliftana waa isu geyn doonaa marka ay isu yimaadaanay runtan gaadhana waxay gaari doontaa in, in, in laga daalo oo aan ragga maanta ku ordaya aysan wax ku gaarin haddii aad doonaysaan inaad la dirirtaan al-shabaab sida aad eh, sheegtaan inta badan mas-uuliyiinta ahlusuna markay hadlaan maad ciidamadiina ku biirisaan dowladda ama maamulka galmudug si eh, ciidamo iskaashanaya ay dagaal ula galaan al-shabaab haddiiba aad doonaysaan adinku inaad al-shabaab eh, la dagaalantaan intii adinka aad ka hor imaan lahaydeen dowladdii oo aad ku furi lahaydeen dagaalkaas laba sano oo kaamil ah ayaan ciidanka u dhiibnoon ku darnay waa ka warsugaynay labadii sano dalkii oo dhan ayaa waxaa qabsaday shabaab baa qabsaday nimankiina waxay noqdeen niman magaca dowlad ka ah macnahana shabaab ka ah intaasaa keentay khasab bayna nagu tahay markaas xildhibaano ka tirsan dowladda iyo dad badan oo hadlay eh, waxay idinku eedeeyeen in adinka iyo al-shabaab aan wax farqi ah idin dhexaynin arrintaa maxaa ugu jawaabaysaa
xildhibaanada markii aada aaddo xildhibaanada waa kuwa shabaabka ah laftoodii weeye ragga meesha joogay mahad ba- ba- ba- ba- shabaab ma ahan miya goormuu shabaabka ka baxay ninka la yidhaahdo ba- ba- bahalkii waxaynu ognahay inay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqti baarlamaanka hadduu ka tirsan yahay hadduu masiixi ahaa masiixi buu uga tirsan yahay hadduu sunni ahaa sunni buu uga tirsan yahay hadduu meel kale ahaa wixiisii caqiidadiisii waa wataa nimankaani caqiidadoodii oo noocaasa ayay u dagaalayaan in loo ogolaado in shabaab meel walba ka soo galayna raadinayaan hadalkay leeyihiinna sidaas weeye annaga iyo ayagu isku mid maahe waxna nagama dhexeeyaan waana og yihiin shabaabna ayagaa ah marka qof shabaabi hadal fiican ha ku yidhaahdo anagu sugi mayno kama sugayno taas hadda deegaana ka tirsan galmudug aad joogteen culammadii waa hubaysan yihiin dhaqaalaha xageed ka heshaan waynu ognahay soomaaliya xilligan doorashay gelaysaa haddii aada rabtaan inaad sii joogtaan oo ciidamadii ay hubaysan yihiin dhaqaalaha yaa yaa idinka taageera annagu dhaqaalahanagu weligana jeebka nagu ahaa jeebkanagaan kala soo bixi jirna maalintaad i weydiinaysa ma garanaysa jeebkanagaan kala soo baxnaa baan ku idhi laba iyo tobankaas sano hal axad oo keligiisa iyo dawlad iyo cid kale ayagoo hoos iska og ayay waxay u dagaalamayeen yaan wax islaamihi meesha soo geli ahlu sunna waljamaaca ha laga cirib tiro ha la baabi-iyo ma anaan gelini shaydaankaan uun muuqdo kaliyaan anagu iska ceyrinaynay haddana dhaqaale annagu waxaa naqaan sidanadaba dadka aan iimaanka lahayn baa yaqaana dhaqaalaha qoladee u doonanaa xaggee u doonanaa annagu ilaahay baan u doonanaa dhaqaalaha isagaana na siiya waana helaynaa marka ma weyno annagu dhaqaale
waayahay waxaa jira warar kale oo dabcan dadku isla dhex marayaan oo ah in aada dhaqaalo ka heshaan ama ay idin taageeraan dawlado ay kamid tahay iiraan arrintaa maxaa ka jira
eraan eraan markii la yidhaahdo shabaab bay u dhowdahay hadday qole qolo taageeraan wax la yaqaan wey waa isla ognahay wax la qarinayo maahan eraan annaga nama taageerto isku noocna ma ahin waa shiica anaguna sunnaa nahay haddaan doonno waa dhici kartaa ismul islaam in xoogaa laysugu dhowdhowaado laakiin xaqiiqa aan annaga iyo ayagu isu dhex galnaaba ma jirto waa axmaqniba caqli xumo weeye wax been ah baa la rabaa in la qaso hadalka qofaan toosi noqoni hadduu yiraahdo khaladkiisa haddiiba waa la fahmaya waayahay sheikh waxaa jira eedeymo adig si gaara loogu jeedinayo oo laleeyahay sheikhu waxa uu wadaa dan shaksi ee ma ahan dan deegaan oo waxaa laleeyahay tusaale ahaan haddaan xitaa afka ku dhufto wiilkiisa wuxuu u raadiyaha laleeyahay oo awxil u raadiya ee ma ahan dan deegaanka arrintaa maxaa kaga jawaabaysa
waa wiilka wiilka aan danta u raadiyo danta leh dawlad dhisan oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo madaxweyne ku-xigeen leh oo mid ahayna weliba badan lahaa oo ciidan leh oo nooc walba leh ayaa ahlu sunna waljamaaca ka dhisnay wiilka anigoo aan dhalay xilka uu ka hayay muxuu ahaa halla sheego
dhinaca dawladda federaalka wax magu raadisa dhinaca dawladda federaalka shaqaba iskuma anaan lahayn wax shaqaa iskuma anaan lahayn marka bal horta qofka weydiiyo war xilka aada sheegaysa ood leedahay waa uu raadinayaa meeyi xaggeebu joogaa goormuu raadiyey goormuu siiyey goormuu ka dhigay madax bahallada axmaqiinta oo qashinka oo meelaha wareega oo hadalladaas ku raadsada wa waayahay hadda maxaad xalka u aragtaa sheekh maxamed xalku wax kale oo uu leeyahay male xalku wuxuu yahay diinta islaamku waa asalkii ummadda soomaaliyeed orodkan hadda lagu jiro iyo dhuqdhuqdaana laguma ilaalinayo dadku ha u soo laabteen dowladda dhexe ha u soo laabato inay xaqaa'iqa ogaato inay fahamto haddii la yiraahdo waa wax walba waa iska dhigatiraya laba maalmood ha lagu soo afjaro heble ha la yeelo shacab aad adigu barya u tahooda oo doorasho ka rabto waa soo afjaraya markaad tiraahdo sawqadda kii ugu weynaa maaha waxaad ku jirtaa dawladdaa khaldan khaladka ha ka baxdo shacabkeedii bay leedahay waa afjaraya beraha soo afjaraya wax afjari karaa ma jiraan ilaahay maahane waxay tegaysaa aakhirka ugu dambeeya kuma rabna namana mafishi haddii la yidhaahdana meelu ka keeno ma yaqaan ma soo afjaraya markaas intaa america iyo u doonto ciidan u soo duulahaya waaas waas hadal weeye annagu afjar kale iyo qajajac kale iyo midna kuma jirno haddii galmudug ay jirto xalaal ahi inaan wada hadalno inaan heshiis galno laba dowladood oo isu timid annagoo ah ayay isagu noo yimid ninkaan hadda ay keensadeen iyagu ninka la yidhaahdo Laba dowladood.
ha waxaan ku xusuusinaya ha annagu dowlad baan ahay prime minister baan bahalkii madaxweynaan lahayn ba- ku-xigeenaan lahayn eh, waxaan lahayn ba- eh, ba- eh, baarlamaan waxaan lahayn dastuur waxaan lahayn haddii ciidan marka markaasi Iinka- haddii xilligaas laydinku qancinayay Horta aan ku- aan- haddana mi- ma sidiiad u baahan tihiin marka?
maya waa nalama qancina waa nala aan khiyaana nala ku sameeyey ee annagaa oggolaanay wax oo niri war isukaana keena ninkii aan ku soo dhaweynay oo wax walba gacanta aan ka saarnay afkiisuu ka hadlay haddaad rabto haddeer waa ku tusi karnaa wuu leeyahay billad sharafta ba- ba- meesha la yidhaahdo galmudug isu keenisteeda iyo heshiiskeeda waxaa billad sharaf in lagu siiyo xaq u leh ee u sacbiya sheekh sheekh maxamed shaakir haddeerna muxuu yiri Eh, waa- anigu wixii la ogaa oo meeshaa ka soo maray wadaadaha waa in la baabi'iya oo la tirtiraa markuu sidaa leeyahay waa wadaadahan wax ka soo maray leeyahay ceelbuur buu ku dhashay ma ceelbuur tago oo ka baabi'iy waxa uu sheegayo dadka daabiinahoo noocaasaha jooga marka hadda xalka waxaad u aragtaa inay xal kale oo jiraa ma jiro inta la wada fadhiisto maxaad xaq u leedahay maxaan xaq u leeyahay ninku hadduu yahay madax sidiisa xaqiisu inuu ummadda baabi'iyo xaqiro miya
haddii maamulka Maya, gelmudug ta- oo wada hadal in la geli waayo maxaad samaynaysiin hadduu nala geli waayo ba- ba- aan- da- ba- dowladnimadanadan wadanayna waana ba- ba- aan- ciddiina soo weerartana waa iska celinayna hadeerba ba- guri ceel weliganna anagu ma- ma weerarin meel weliganna intiina lasoo weerarahayana mid walba jabkii haziimadii ayaga alla saaro waxay ahayd khaladka iyo gardarada iyo edab daraday ahayd marka maahin annagu dad cunno doonaya annagu madaxweyne kama rabno annagu madax ku-xigeen kama rabno annagu xoola kama rabno waxaan rabnaa dadkaani amnigoodii iyo inay helaan